asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal door wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah wariye caan ah oo u dhashay dalka bakistaan oo lagu dilay nairobi mandheera oo lagu qabtay munaasabadda lagu xusayay maalinta cudurka dabaysha dalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaanka masjid cali gaduud iyo duqaymo xooggan oo ka dhacay intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa doornimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarlabaatanka bisha tobanaad ee labada kulabylabaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleoo dhammaystiran
tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
doro wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa lagu soo waramayaa in wariye caan ah oo u dhashay dalka bakistaan laguna magacaabo arishad shariifa lagu dilay magaalada nairobi dilka toogashada ah ayaa waxaa geystay booliiska taasoo sida la sheegay ahayd mid lagu qaldamay arshad shariif ayaa la sheegay inay madaxa laga toogtay isaga oo marayay waddada isku xirta nairobi iyo magaadhi kadib markii ciidamada booliisku ay ceersadeen xaaska shariif oo lagu magacaabo jabariya sidiquy ayaa baraha bulshada soo dhigtay qoraal ee ku xaqiijinaysa geeridiisa waxay sheegtay inay weysay saaxiib ninkeeda iyo weriya aada u jeclayda suxufi sameeya baaritaano ee dalkani kenya laguna magacaabo john alenamo ayaa sidoo kale xaqiijiyey geerida waxa uuna beeniyey wararka sheegaya in shariif uu sabab uu ahaa inuu kenya imaado si uu ogala shaqeeyo dokumentary baaritaan ah sidaa lagu sheegay warbixinno badan oo lasoo daabacay arshad ayaa la sheegay inuu ku howlanaa kiis musuq maasuq ah oo uu baritaan ku sameynayay kaasoo ka dhan ah dadka ku sugan meelaha sare kuwa awoodda leh booliiska ayaana weli ka hadlin dhacdadan subaxnimadii maanta ayaa baraha bulshada ku wada xiriirto si weyn lagu tacsiyadeeyey qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay arshad waxaana sidoo kale dilka loo geystay suxufigaasi ka dhashay cambaarayn caalami ah dhankoodana maamulka madaxa bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha guud ee booliiska dalka aipoa ayaa bilaabay baritaano ka dhan ah ee dilka suxufiga magaalada mandheera ayaa waxaa lagu qabtay munaasabadda lagu xusayey maalinta cudurka dabaysha oo maanta oo kale dunida laga xuso cabdikafaar habe ayaa qodobkan oo faahfaahsan mandheera nooga soo diray
waxaa maanta magaalada mandheera lagu qabtay munaasabad lagu xusaayay maalinta cudurka dabeesha adduunka ee booliyo munaasabadan oo ka qabsoontay baasbaak ee magaalada mandheera ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dowladda ismaamulka mandheera iyo bulshada qaybaheeda kale agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowla deegaanka mandheera oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey saameynta cudurka dabeesha isagoo tilmaamay in cudurka uu leeyahay ka hortag wanaagsan marka waxaa waaya cudurkan waa cudur dilaa meesha hadda aan fadhiino waxaana la jooga laba qof oo cudurkan uu dhibaato u geystay markay yaraayeen daawa la-aan daraaddeed cudurkan cudurkan laakiin waxaad og tihiin inuu leeyahay ka hortag fiican si ilmaha ay cudurku ugu dhicin waxaa jira daawooyin ilmaha la siiyo intay yar yihiin shan sana intay gaarin daawooyinaa jirto oo la siiyo kuwii aan daawooyinkaas helin waxaa dhici karta in cudurka boliyo uu dhib u geysto ama uu dilo ama ay naafubaan tan labaad cudurka daawooyinkiisa oo vaksiinsa boliyo waa daawo oo maaragtay bilaash lagu bixiyo isbitaallada oo dhan oo mandera county ku yaalla lana heli karo wakhti kasta oo loo baahda wax dhibaato uu ilmaha u keenayna aas jirin inaad ogaatiina fiican reer mandheera haddaad tihiin maadaama mandheera ay ka mid tahay adduun weynaha adduun weynahana aas dabaaldeg samaynayo cudurka boliyo marka annaga idaaradda caafimaadka waxaan isku talagalnay in annagana ka qayb galno dabaaldeggaas iyo dadka reer mandheera oo dhanba dabeeshu waa cudur ka dhasha fayraska oo ku dhaca qofka maskaxdiisa iyo lafdhabarka kaasoo dila unugyada murquhu ay ku dhaqdhaqaaqaan taasi oo sababta cuuryaannimo xagga murqaha ah qaar ka mid ah dadka uu cudurkan horay u saameeyey ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku reebay cudurka dabeesha
cudurkan waa cudur jira amba oo igu dhaceen oo yaraa badan waagaas waagaas takhaatiirtan faraha badan iyo isbitaalahan zaa'id u badan ma jirin daraaddaasaan u waayay tallaalkii lii tallaali lahaa cidaa annagi waa xoolo dhaqato waagaas waa la guuraay horiyo gadaalaa loo socday takhaatiirtana oo hadda albaab kasta oo la maraayo ilmaha shan jir iyo ka yar la daaweynaa ma jirin jirin halka isbitaal oo magaalada ku yeelin baa la soo aadin jiray daraaddaasaan tallaal u waayay saan baan u naafowey cudurku waa cuduroo gacantaas kaa naafeynaa maslug baralisdaas noqoni haddaa baralise noqotona waa waad u jeedaa waa howlgabi shaqadaad qaban leheeda waad gobaysaa kolka dadweynaha waxaan ku wadagelinaynaa takhaatiir oo khuburaha meesha joogto sidii looga loo ciribtiri lahay looga hortagi lahay ay dadku wacyigelinayeen qayb libaxaa laga qaato markaasaa noqonay marka daawo maan helin vaccination maan helin dadkaana iska reer guuray ahaayeen si fiican wax iidanaya ma jiraan marka dadka waxaan dhihi lahay dadka dadweynaha inay ilmahooda tallaalka ay keenaanaan kula tagan lahay maxaa yeeley anaa hadda waxaan aaminsanahay inaan wax badan qabsan lahay haddii aan saa noqon lahayn jiridaan ay udhici lahayn markaan dhib weyn ma laha insha allah waxay salaan ku korteen waa lagu waa ku qabsanta inaad ku sabarta markaan alxamdulilaahi dadka waxaan kula talinahay inay ilmahooda ay tallaalaan oo tallaalka maxaa la dhihi jiray ay ugu dadaalaan insha allah si kastaba ha ahaatee labaatan iyo afarta bisha tobanaad sanad walbo ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka dabeesha adduunka cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera
habkii u mahadsan yahay gudoomiyaha nabadda ee jara jile ismaamulka gaarisa cusmaan caarte cabdi oo la hadlay warbaahinta ista ayaa dowladda ugu baaqay inay hagaajiso matoorada biyaha ah ee ka hadlaysan qaybo ka mid ah deegaanka faafi
waani salaamaya horta star f m oo dhan waani salaamaya kenyaanka oo dhan meel ay joogaan mideeda kale waxaa jirtaa isku soo guur xun baa dhacay isku soo guurkii ilaa meel aan laga imaan ilaa bute adajoole nana wajiya guddi ilaa siolow hataa madogaasho wax ku dambeeya male ilaa wajiya marka waxaa dhacda isku soo guur isku guur horan waxaa dhacay in la kala gadoomiya ma ay dhacin maanta ilaahay qadaradii abaar baa dhacday abaartii dhacday ilaahay baa keenay cid keentay male oo lagu eedayo male cid bixim kartana male oon alla keen waxaa kaloo jirtaa marka isku soo guur u dhacay meel kab ku gadata karar ku yar soomaalida marka waxaa dhacda mashiimihii waxay mashiin waaye mashiimihii waxay u badan yihiin horta hal af hal af hal af bay u badan yihiin hadda amuma waxaa laga durhayaa matoor kaloo labaad baa laga durhayaa ruqa matoor labaad baa laga durhayaa waa mandalyo marka hongera baan leen intii kasoo shaqaysay embigi macal gaban iyo wax dhanbo allah niila jiraan leen hadda waxaa dhacday inay mashiintii la yidhaaho daateere dhiciso caradii aad bay u xun yihiin harboore waa af afko marka meel lama afe waa yan ku yar laba matoor ku yar motooriina waa eber hataa biyo madow waa hal af matoorka waa eber ruqa waa sidoo kaleetana matoorka ig la kacay mafuutada u daadeen weelmareed markaa la kaceyo ma wuxuu daadeen mafuutadii gaban hadda nadiif hadda soo soo noqday mar labaad ayaa noo keenay waagi hore marka caalin duqur baa haddagan dhibaato ka taagan oo maarata alxamdulilahi matoorka waa hadda laba toddobaad bu hadda iyo maarata ugooyin bamka gubtay dhowr jeerna waa la bamka waa la bedelay marka hadda waxaan leenahay oon qayldaan u diranaa waxaansiya gafani gafani maxaa yeele kawnta haysaa maarata matoori waxaankaa dowladii sare hadda weli may degin madaxweynaha haya weli may degin allah noo deji weyna deginta marka way fiican tahay marka madaxweyneyaal wasiiro badan oo la dhaarini ba weli jiraan waa la dhaarini ilaahay cimri ha noo siiyo raxmadna allah noo keeno marka matoorka hadda caalin duqur gabanaan qayloo diranaa marka embiga maalin noo imaaday madaxda barsu noo dhigay isbican bu marka weli ma ma duceysanin bu yidhi dowladina weli ma degin waa nin imaan waa nin yacni kangareesa uu ku hadlaya parliament iyo ka soomaali iyo af soomaaliya kangareesa wax noogu soo dhicin kara waay marka garabkiisa allah gala asagana m c agana waan leenahay hongera nuur nuur sheekh faarax marka wixii soo galoo dhan waxaan leeyahay bal horta isku kalsoonaada isku kalsoonaada macal madaxweynaha lagu alla qiimeeyo gabana waa madaxweyne asaga hala qiimeeyo meel kasta font seven count font seven count oo dhan marka isku xirnaada oo maarta isku ninba ninka la xushmeeyo macal m c a marka waxaan hadda codkaan dirahay waxaa waaye caalin duqur iyo matoore horta in matoor walba naloo keenaan ma- naloo dayactiro yumbis sidii oo kale baafi dhaashooy daad bilaal sidii oo kale marka hadda waxaan leenahay caalin duqur baa hadda lagu dhumaya oo maarata matoorkii maarata alxamdulilah yaa eber bamkaa gubtay bamkaa gubtay shiidada waa bam wax kaloo soo bixi doonaan markan baa sheegi doonaan qayladhaan degdeg yaa rabnaa in caalin duqur naloo soo gaaro si degdeg ilaahay baa soo gaarin le wixii hadda waa matoor ku saabsan roob keena ma lihin annaga roob wax keeni karana male ilaa marka saashiinna asagana waa la towanyi maxaa yeele dadkii gafanii carradaa ka imaada wejiya meel kasta ila mooyaan gafanahoodii wax ka daba imaada lama hayo wax mbiyo ka daba imaado dadkii waa tegaa lama hayo waa waxaa jirta mandera dad ka soo dooriya wajeer maxamed bujo jib la dhahay uu ka daba imaado uyir waxaan gedinaya wajeer yaa jirta ma xata ka daba imaan male gafani musigo waxay saaranta gafani gaarisa account mb ga- yaalki gafana gaarisa account mc yaalki gaarisa account annagayna saaran annagana waxaa leenahay gacanta karibuuni soo dhowaada annagaa ni on leo kwaako kesho kwaanku gacantaada markaa daasha midna bar mid mid- mid bar laguna saa dadkii soo dhoweyn ha loo yeesho meel ay joogaanba reer haafyow soo dhoweyn ha loo yeesho inkasta oo maarata alxamdulilah dhirtii nafteeda ay ibri noqoto oo dhirtii la wado oo qoladii hataa wayama waan codsanayna maxaa yeele degirinka waxaa lagu lahayn toosh dee sagaarada toosh dee cawsi toosh eber waxa joogta male meja environment waa eber marka dhirti way dhammaatay wax game oo jooga male wax masangira oo waay ma oo jooga male oo fo- forest ma joog ma jiro hadda waxaan leenahay weliba kaasaar madaxweynaha iyo macalimiyaal ha keenaan qolada gameka ha keenaan ajaarajyada ha keenaan faafi ha keenaan marka haddana waxaan mahad usii naqayaa maajika baandadii registery waa intaa lagu soo wareejiyey application waa inta gurigaas sidoo kale iyada waa loo geeyay register goonika baandada marka waa ilaahay baa abaar maxay raxmadna allah na siiya roobdoonna meel walba ha laga sameeyo hana xushmeeyo dadka qaxootiga imaadana maarta ha loo naxariisto ha loo naxariista alli dadka qaxootiga ha loo naxariisto maxaa annaga berri qaxooti noqonan ayagana maanta ay noqdeen marka soomaaliya nabad allah ka dhaliyo meel nabad allah ka dhaliyo golaha dacwadda ee culimmada afrika ayaa magaalada mombasa ku abaalmarisay laba sheekh oo ku guulaystay tartan la xiriira arrimaha aqoonta guud ee islaamka maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkani mombasa nooga soo diray howlka maktabadda meewa ee magaalada mombasa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu bixinayey abaalmarinta dadkii ku guuleystay tartanka al aal wal asxaaba oo ku saabsan nebiga salallahu caleyh wasalam ehelkiisa iyo asxaabtiisa tartan la xiriira macrifadooda oo ay soo qaban qaabisay golaha dacwada afrika ee loo yaqaan lajna dacwa fi afriqiya faraceeda magaalada mombasa oo guddoomiye ka yahay sheekh abubakar cabdi abu xamsa iyadoo ay iskaashanayeen xarunta dacwada islaamiga ee loo yaqaan markas dacwa alislaami ee magaalada mombasa
huyu ni mshindi wa kwanza katika haya mashindano al wal ashab Ah, adam
abaalmarinta sanadkan kun afar boqol afartan iyo afar kuna dhigma labada kun iyo labaiyo labaatanka ayaa waxaa ku guuleystay axmed aadam nuur iyo weliba sidoo kale qaasim shariif axmed maxamuud halkaasina waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin ka timid golaha dacwada afrika sheekh abu xamse oo guddoonsiiyey abaalmarintani ayaa halkan hadal kooban ka jeediyey lengo lake ni kueneza thaqafa mzuri ya kiislamu manhaji mzuri na, ku, na kuondosha fikra za kirafidha katika, katika mujtama yani kupambana na rafidha na kueneza thaqafa ya kupenda kusoma na zawadi za mwaka huu kwa- kutoka kulitokea korona zawadi zimebadilika zikawa uh, ni eh, te, simu mara hii wamepata watu wawili kila mmoja amepata simu ambayo ina thamani uh, takriban dola 150 takriban hivi kila, kila simu moja uh, hizi ni hawa washindi wa mwaka huu na kila mwaka wale washindi wana wanapewa zawadi kutoka kwa lajina dawa fi sheekh Afrika.
yuusuf abudul oo wakiil ka ahaa sheekh qaasim shariif axmed ayaa isagoo halkani faahfaahin dheeraada inaga siiyey tartankan iyo waxa uu ku saabsan yahay een musaabaqadan loo yaqaano musaabaqada alaal walasxaab musaabaqadan ee hadda maanta ad arkaysaan ee hawa- hadaaya iyo jawaa-is meesha lagu qeybiyey waa tartan muddo dheer socday ilaa taqriiban ilaa shan iyo toban sano Een, waxaana mataqaanaa eh, een, soo tansiiqisay oo mataqaanaa soo aabushay lajna dacwa fi afriqiya qolada loo yaqaano sacuudiga laga leeyahay waxayna la tacaamulaana ee markasu dacwa fi mombasa Een, cumuuman een, tartankan waagii hore wuxuu ahaan jiray warqad oo in la buuxiyo warqadaha la buuxin jiray Ee, ar- talabatul cilmi iyo ardayda iyo inta badan dadka ee cilmiga ku tacalluqo ee aada u danayn jireen Ee, waagii hore af carabi baa lagu buuxin jiray waa su-aalla markaas oo loola jeedo in dadka laga wacyageliyo afkaarta qaldan oo waliba khaasatan raafidada iyo shiicada iyo sidoo kale in dalabatulcilmiga iyo dhammaan muslimiinta ee lagu abuuro inay wax akhriyaan
waxaa loogu baaqay dadka daneeya culumta diinta islaamka inay ka qayb qaataan tartamada noocani oo kale ah oo ay kor ugu qaadayaan fahamkooda diinta islaamka halkanaan joognaa maanta maktabadan oo ku taalo mewa oo howlka mewa ku yaalo maktabada maanta zawaada iyo hadiyad lagu bixinay oo maanta ku guulaysa walaalkan axmed aadam nuuriye oo lambarkii koowaad galay oo markaa uu ku guulaysa musaabaqadan alaal wal asxaab marka aad u taaninayna insha allah waana ku mahadsan yahay inuu macnaha uu jehjig sii wado uu dadaal ku sii daro waana insha allah musaabaqada kale ka weyn insha allah inaan usii gudubno oo xaj iyo waxyaalaha lamida insha allah marka mujtamaca soomaalida caleyna kusoo dhawaada musaabaqadan alaal wal asxaab oo qof la arko wiil la arko oo waxoogaa fikrad diin leeyahay inuu macnaha barnaamijkaas soo galo uuna macnaha su-aalahaas ka jawaabo sanadkii shan iyo tobanaad ayaa waxaa la qabanayaa musaabaqadan la xiriirta in dadka la baro saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo weliba sidoo kale aalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ay dadka muslimiinta ay u baahan yihiin in ay ogaadaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa bootaan uu mahadsan yahay weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaa ina ku guda jirnaa waxaa maanta maxkamadda ka soo hormuuqan doona afar sarkaal oo ka mid ah ciidamada qaybta gaarka aheyd ee waxda dambi baarista s s u da ee dhowaan la kala diray saraakiishan oo la xira ayaa ka mid ahaa kow iyo labaatan tagay xarunta laanta arrimaha gudaha ee adeega qaran ee booliiska oo wax laga weydiiyey shaqooyinkooda saraakiishan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay peter mude francis ndoyo john kamaw iyo joseph mbugwa qareynka uu doodaya oo lagu magacaabo dunstan umari ayaa sheegay in saraakiishan aynan ku lug lahayn eedeemo loo soo jeediyey oo ay ka mid tahay inay qeyb ka qaateen afduubka laba muwaadin oo u dhashay hindiya oo lagu kala magacaabo maxamed saciid sami kidwaay zulfaqiir axmed iyo darawal kenyaan ah oo magaciisa lagu sheegay muaniyamua labaatankii bishan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto u amray in baaritaano dabagal ah lagu sameeyo xubnaha qeybtii gaarka ahayd ee dembi baarista s s u da ee la kala diray waxa uu xusay in askartan lagu eedeeyey daliil sharci darro ah oo loogu geystay dad kenyaana sidaasi awgeedna la doonayo in la baaro si haddii eedeymaha lagu caddeeyo looga qaado tallaabo ku habboon ee sharciga hanti dhowraha guud ee dalka nancy kadungu ayaa ku dhegan xisbiga jublii kadib markii lagu eedeeyey waxays dabamarin dhaqaale oo loo qoondeeyey in ka badan hal bilyan oo shilinka dalka ah baarista xisaab xirka xisbiga ee sanad baaliyeedka labada kun labaatankii iyo kow iyo labaatankii ee la horgeeyey aqalka baarlamaanka ayaa muujinaya in qaladaadkan ay salka ku hayaan qarashaadka aan la ansixin qarashaadka ololaha doorashada qarashaadka xafiisyada iyo kareynta dakhliga qarashaadka shaqaalaha isticmaalka badeecadaha iyo adeegyada iyo waxyaha kala duwan ee dalka warbixinta ayaa muujinaysa in lacag dhan laba boqol sagaashan sideed dhibic toddobaatan iyo sideed milyan oo shilinka dalka ah la isticmaalay iyadoo oo ka maqan tahay ogolaanshaha saxiixiyada sarkaalka xisaabinta gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i b c wafula jabukati ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha dalka william ruuto uu ku shaaciyey in la xayeysiiyo jegada guddoomiyaha iyo laba ka mid a saraakiisha sarsare ee guddiga i b c kuwaasoo horaanta sanadka labada kun saddex iyo labaatanka xafiiska banaynaya qoraal uu soo saaray guddoomiyaha i b c ayuu ku sheegay in tallaabadani ay xaqiijinaysin si habsami leh uu xilka ku wareejiyo madaxweynaha dalka ayaa maalmo ka hor wargeyska rasmiga ee dowladda kusoo daabacay in sida waafaqsan qeybta toddobaad ee farqada labaad ee xeerka guddiga doorashooyinka in jegada guddoomiyaha iyo labada sarkaal ee sare i b c la xayeysiiyo lix bilood ka hor inta aysan mudaxiloodkoodu dhammaan toddoba-iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ayaa lagu wadaa inuu idlaado mudaxileedka guddoomiyaha i b c wafula jabukati iyo labada sarkaal ee sarsare ee guddiga oo kale ah boy amulu iyo profesa cabdi yacquub guuliya sida uu dhigayo xeerka guddiga i b c madaxweynaha dalka ayaa laga sugayaa in uu magacaabo guddi ka kooban toddoba xubnooda si ay turxaan bixin ugu sameeyaan shakhsiyaadka danaynaya inay buuxiyaan jegadan
star f m ka dhagayso garbahari mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna dhanka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan xilli gobolkaasi si xowliya uga socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab wafdiga gaaray degmada ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano iyadoo sidoo kale ay qeyb ka yihiin wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hiirshabelle kuwaasoo halkaasi u tagay dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab mas-uuliyiinta qeyb ka ah gulufkaasi dagaal ayaa waxay kala yihiin xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale xildhibaan cabdiraxmaan gurey xildhibaan cabdinaasir xaaji sharwac wasiirka wasaaradda waxbarashada hiirshabelle maxamed dheere sidoo kale wafdigaasi waxaa qeyb ka ahaa taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed taaliil biixi taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee jenaraal tawane axmed maxamed gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin xiish iyo mas-uuliyiin kale wafdiga xildhibaanada ay gaaray degmada maxaas oo hadle ayaa sheegay inay hormuud ka noqon doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaaba dhinaca kale xaalad aada u daran ayaa ka jirta deegaanka masaajida caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas uu dagaal xoogan oo ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaaba diyaaradaha dowladda turkiga ayaa la sheegay in maalintii labaad oo xiriira ay duqeymo la beegsanayaan fariisimaha ururka al-shabaab ee deegaanka masaajida caligaduud ee iyo deegaanada ku dhowdhow kadib markii sida la sheegay al-shabaab ay qoteen gudad waaweyn oo difaacaya u ah dagaal xoogan ayaana lagu soo waramayaa in halkaasi uu ka socdo isla wararka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxay xukun dil ah ku fulisay shuceyb cabdulaahi maxamed iyo saadaq cabdi jabaar cumar kuwaasi oo lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab labada ruux ee dilka toogashada ah lagu fuliya ayaa la sheegay inay horay magaalada muqdisho uga geysteen dilal qorshaysan waxaana maxkamadda oo horay xukunka ugu riday ay sheegtay inay ku heshay cadeymo ku filan toogashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay ku-xogeenka xerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya mu'min xuseen cabdulaahi
shucayb cabdulaahi maxamed axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay kow marxuum saddexle xoogga xuseen macallin cali jilicow taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobayo toban labo marxuum gaashaanle boliis yuusuf cabdulaahi maxamed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii labayo tobanaad laba kun toddobayo toban saddex marxuum laba xidigle boliis cabdulaahi ibraahim xasan gambar taariikhdu markay ahayd shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban afar marxuum cabdi cali maxamuud taariikhdu markay ahayd toddobayo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban eedaysane saadaq cabdijabaar cumar xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum deble xoogga maxamed xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd kow iyo soddonkii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban degmada dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq
iminkana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeya caalamka yuusuf gaas ayaa inoo soo koobaya yuusuf mahadsanid cabdulaahi ra-iisul wasaarihii hore ee u k boris johnson ayaa ku dhawaaqay inuu iskaga haray tartanka ra-iisul wasaarenimo ee boqortooyada u k ee xisbiga konserkatifka ee talada waddankaasi haya boris oo horaan iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa si lama filaana uga mid noqday musharaxiinta loo saadaalinayo in ay bedelaan liis tras oo iyadu iscasilaaddeeda ku dhawaaqday johnson ayaa tan iyo is-casilaadii liis tras isku dayey inuu helo taageerada boqol xildhibaan oo ka mid a sharci-dejiyaasha u k si uu markiisii u bedelo haweeneydii xilka isaga kala wareegtay bishii sebteembar kadib fadeexado la xidhiidhay caabuqa covid sagaal iyo toban oo hadheeyey hoggaankiisa wuxuu sheegay in uu hubiyey taageerada boqol iyo laba ka mid a xildhibaanada oo ku soo laaban karo aqalka loo yaqaano down street laakiin waxa uu ku guuldaraystay in uu ku qanciyo musharaxa uga cadcad tartanka ee lagu magacaabo riish kisanki in uu u tanaasulo isaga riish kisanki ayaa haysta inta ugu badan codadka mudanayaasha aqalka baarlamaanka iyo si guud xisbiga consagativeka ee ku matala aqalkaasi baarlamaanka sida ay warbaahinta u k ku warantay ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiga amiir faysal binu farxaan ayaa boqortooyada ku matali doonaa shir madaxeedka jaamacadda carabta ee soo socda isagoo wakiil ka ah boqortooyada u k iyo sidoo kale dhaxal sugaha boqortooyadaasi maxamed binu salmaan kaas oo dhakhaatiirtu ay kula taliyeen inuu ka fogaarado safarada dhaardheer sida laga soo xigtay boqortooyada u k dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiga maxamed binu salmaan ayaa cudurdaar rasmi ah oo ku aadan ka qaybgalka shirka jaamacadda carabta ee lagu wado kowda bisha nofembar in uu ka furmay aljeeriya u gudbiyey madaxweynaha dalkaasi isagoo kaga cudurdaaranaya in uusan shirkaasi ka qaybgeli karin waxa uu sheegay in uu wanaag badan u rajeynaya aljeeriya iyo si guud wadamada jaamacadda carabta balse waxa uu ka cudurdaartay shirkan ka qaybgalkiisa shirkan oo ay markaasi ka qaybgalayaan ku dhowaad labaatan iyo labo wadan oo ku jira wadamada jaamacadda carabta qaar badanna ay ku yaalaan qaaradaha kala duduwan ee dunida sida markaasi aasiya afrika iyo qaybo fara badan oo ka mid ah ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha la xidhiidha jaamacadda carabta qodobadii caalamkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo cabdulaahi axmed waa mahadsan tahay gaas iminkana waxaa kusoo dhawaataan fariinta covid nneteen qufacaaga iyo hindhisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab markaaad qunfacayso ama aad hindhisoonayso fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari